intiinii dhegaystay idaacadehenii shalay waxaan ku sii daynay war-saxaafadeed digniin ah oo ay soo saartay wasaaradda betroolka iyo macdanta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya taasoo digniin u dirtay shirkadda shidaalka ee genel energy oo horay u sheegtay inay heshiis shidaal baarisa la gashay somalilan haddaba somalilan ayaa hadalkaasi kasoo yeeray dowladda federaalka kasoo jawaabtay warbixintan waxaa hargeysa kasoo dirtay sagaal mustafa xasan
wasiirka wasaaradda tamarta ee somalilan cabdilaahi faarax cabdi ayaa ka jawaabay hadal kasoo yeedhay dowladda soomaaliya kaasi oo sheegaya in shirkada ganeel aana wax baadhis dhinaca macdanta ah ka sameyn karin gudaha somalilan mowqifka somalilan waxa weeye inay somalilan tahay dowlad xora oo aan meel kale laga xukumin iyagoo wadankeeda xukunta gacanta ku haysa amnigiisa gacanta ku haysa marka arrinka furaash iska uun iska riya oo mid awaana waayo xaqiiqda markaad u noqoto koob iyo sagaashanka marka laga soo bilaabo calaamad ama calan ama waxaa la yidhahda wax astaan soomaaliya ladoo somaliland ka dhaxaysa ma jiro wax sharci oo ay leedaho somaliland ilaa waqtigaa ka socdaana ma jiro kana kamid umuyo waa iska riyo marka hore sinimaya hore way u yidhaaheen hore waxay labada dowladood ee somalilan iyo soomaaliya uga wada hadleen inaan la siyaasadayn arrimaha horumarka haddaba maxaa keenay xilligan mar kale wasiir cabdilaahi oo ka jawaabaya ayaa yidhi
somalilan inay ku dhamaadaan si cadaalada waday lagu labada qolo ku raali yihiin ama doonaan waxay mar walba doonaan inay ka dhigaan dib heshiisiin iyagu in loo iwanayo lala heshiinayo marka taabisa waxay ku kalftaa mar walba in ay waxa marka wada hadlayo ay ballan qaadaanna ka baxaan marka laisu yimaadana ay ka hadlaan waxa iska cadifa oo walaalaya nahay waxaa moodnay oona asaas siyaasiya lahayn marka waa cadadoodu in ka badan todoba jeer baa ay sheegeen ama ay ogolaadeen inaan siyaasadayn waxay dhaqaaleeyeen tan waa dadka aftaroola waxaan dee laga fakarayaa waa dadka danihiisa ama maanta ha haato ama bari haato marka wixii dadka u dan ah in aan yada la siyaasadayn wixii siyaasada laga wada hadlo si gar cadaawaa loo wada hadlo laakiin wixii dadka saameynaya abaara ay nagu dhaca environmentkii baa adkaaday wadanka markaa dadka wixii dhibta lagaga saarayo inaan la carqaladayn oo la siyaasadayn waa haddii dadka laxajara laga leeyay soomalilandna mar walba waxay ku taagan tahay weeye soo xagga soomaaliya xagga somalilandba wixii walaalnimo iyo horumar keenaya iyo dhaqaale keenaya inaan la carqaladayn oo aan la siyaasadayn waxa siyaasadaana si run ah in looga wada hadlo waynu ahayn dee laba daloo lixdankiis ku yimid oo walaala ah annaguna marka ay saa heshiisku ahayn maantana anu kaaru iska noqonayno ay naafici weyday isku darkii adduunkana way ka dhacdaa laba daloo isku taga inay kala tagaan wax ma aha somaliland ugu horeeya marka taasaa soo
ugu dambeyntii mar aanu weydiinay wasiirka in hadalkani dhaawac u geysanayo heshiiska shirkada ganeel ayaa waxauu yidhi maya runta shirkadda waxay bilowday shaqadan laba kun iyo labayo tobankii marxaladan ceelka quditirmayso kale afar marxaladoo ka horreeyey oo saasina ku jiro ayay kusoo jirtay intaasoo dhan way soo shaqaynaysay wayna ogtahay xaqiiqada ka jirta somaliland bay ogtahay inaan ceelka laga horayo sanaar ama xood inaan xamar xukumin maantana xukumin berina xukumin way og yihiin marka waa iska maaluufar siyaasadeed una wax kale raacayaan waana laga yaabaa in ganeel waxaa la gashay oo la jirta imika taiwan ee boqolkiiba sagaal afartan leh waynaan ognays taina taiwan iyo china halkay taagan yihiin xamarna waxaa laga fuliyaa siyaasadaha china ayaa laga fuliyaa marka in lagu guurayaba oo china ku guurayo oo carqaladeynaya taiwan waa macquul iyana garaaddaraba ka tahay khiyaamo ay mar walba ka sheekeeyaan ay walaalna ku odhanayaan wixii dan somaliland iyo soomaali u danana ay mar walba carqaladaynayaan sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa